haddayba jimca kugu waajibtay inaad safarto ad marba haddii fajr u dhasho oo salaada subxiga jumcada ay dhalato inaad safarto kuma banaana allaahuma inaad meeshaas dhexda ah oo aad sii maraysid jumco kale aad ka helaysid oo masalaba aad la tukato mooye ama maye dad aad raacaysid aadanna ka hari karin baa guuray oo dhaqaaqay acdaar bay ku noqonaysaa markaasuu yidhi dhe ilaa an yakuuna inuu yahay fii dariiqii mawduucu jumcatin jumco mawduceed inuu kusugan yahay dariiqiisa o ilaa an tarxala inay rarato rufuqatu masalanba saaxiibadiis oo wayatadararo wa dhib badanoo bitakhalufi dibdhacana uu ku dib mudan haya mooye wa shuruudu sixati ljumcati dheh jimcada sixadeeda sixadaa shuruudeedu oo bacda shuruudi salaati salaada shuruuddeeda bacdigeeda sitatu lix weeye lix shardi baa la shardiyaa ooy salaadii kale zaa'id tahay an tuqaama waa in la ogo fii waqti duhri horta duhurka waqtigiisa in la ogaa shardiya mar kale kuma ansaxayso wa an taqaca waa inay dhacdo masalanba jumcadii jamaacatan xaalay tahay jamaaca masalanba inay dhacdana waa shardi wa an taqaca waa inay dhacdaa bacda khudbatayni labada khudbadood bacdigood inay dhacdaa shardiya wa an taqaca inay dhacdaa masalanba yaa shardiya ama an tufcala in la falo fii khidati amniyatin mujtamacatin fii khidati amniyatin guryaha dhexdoodii inay ku dhacdaa shardiya amniyadaas oo mujtamacatin jumcaysanaysa wa an tuqaama in la ogaa shardiya ama an taqaca inay dhacdo biarbaciina afartan inay ku dhacdo masalanba biarbaciina rajulan miyaa afartan nin masalanba inay ku dhacdo yaa shardiyo afartan nin ay tukadaan rijaasha oo axraaran masalanba xororyaala rijaasha oo baariqiina qaangaara rijaasha oo cuqalaa masalanba wax garanhaya rijaasha oo mustawdiniina ka wadan yeeshay xaysu meel ka wadan yeeshay tuqaamljumcatu jumcada masalanba lagu oogahayo ka wadan yeeshoo degan rijaasha oo ama mustawdiniinta oo laa yadcanuuna aan guuraynin canhu maxalul iqaamaha ilaa lixaajatin xaaja mooyaan si kale uga guurayn shuruudii lixda ahayd ayuu kuu tirinhayaa markaa muxuu yidhi fiira hadda maxau ku yidhi dheh an tuqaama waa in la oogo horta fii wakti duhri waa shardi wa kownuhaa baa la shardiyaa jamaacatan ay tahay jamaaca inay tahayna waa shardi wa kownuhaa ahaanteedaa shardiya bacda khudbatayni laba khudbadood bacdigood inay tahayna waa shardi wa kownuhaa jimcada ahaanteedaa shardiya fii khidati amniyatin dhismayaal dhexdood ay tahay dhismayaal dhexdood dhismayaalka oo mujtamacatin jumcaysanhaya wa kownuha ahaanteeda oo guryaha masalan dad magaalada lagu jumcaysanaya dhexdeeda meel ka baxsan aan ahayna dhexdeeda lagu ogaa shardiya wa kownuha ahaanteeda biarbaciina rajulan afartan nin ay tahay baa shardiya oo jumcadaas afartan nin lagu ogo an tuqaama in la ogaa shardiya biarbaciina rajulan afartan nin in lagu ogo baa shardiya masalanba rijaasha oo axraaran xor ah rijaasha oo baaliqiina qaangaara rijaasha oo cuqalaa wax kala garanhaya rijaasha oo mustawdiniina wadan yeeshay xaysu meel ka wadan yeeshay tuqaamuljumcatu jumcada lagu oogin mustawdiniinta oo laa yadcanuuna aan guuraynin canhu maxaluliqaamada ilaa lixaajatin dan mooye aan si kale uga guuraynin safar meel heblaan gaarin oo soo noqon halkaasaan ka soo danaysan mooye aan si kale meesha uga guurayn afarta kaanin xadiidkii axaadiis badan baa ku soo aroortay afartanka jumcadii ugu horeysay ee la oogay afartankaasaa lagu oogay axaadiistuna saasay tilmaantay qolyaha tirada intaa ka yaraynhaya qolyahaasu waxay daliishanhayaan maalintii nebigu jumcada isagoo tukanhaya safarku soo galay oo markii buunkii safarka laela yeeriyey dadku kala yaacay oo aayaduhu kusoo degaan ood aragtay oo la yidhi marka ay maqlaan wa idaa ra-w tijaaratan ow lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'iman nabiga lagu yidhi yaa waxay leeyihiin dadkii ku haray labiiyo toban bay ahaayeen raajaxa afartan bay ahaayeen baa la yidhahdaa imaamulmaalik baa warinayo wuxuu leeyahay labiiyo toban bay ahaayeenoo labiiyo toban bay ku ansaxdaa haddii riwaayadaas la qabto lafteeda waxa weeye labiiyo tobanka way soo noqdeen kuwii raggii kale markiiba way soo noqdeenoo khudbadii way dhegaysteen saasaa la rajaxaya markaa muxuu yidhi falow muxuu yidhi ka taga hadda laa ilaa lixaajatin mooya canhu xaggiisa laa yadcanuuna masalanba mustawdiniinta oo laa yadcanuuna aan guuraynin canhu can maxali liqaamati aan ka guuraynin ilaa lixaajatin mooye waanlaa tasbiqaha inaanay ka hormarin weeye walaa tuqaarinuha aanaysan la xidhiirsan jumcatun jumco ukhraa oo kale xaysu meel inaysan kala hormarin lala xidhiirsan laa yashqul ijtimaacu kulanku masalaba waxaad leedahay ausan dhibaynin fii mawdici waaxid hal mawduc masalaba lagu kulmo shardigii lixaad weeye inaanay ka hormarin baa shardiya walaa tuqaarinahaa aysana la xidhiirsan jumcatun ukhraa jumco kale waa inaanay ka hormarin jumcadaas aysana la xidhiirsan oo laba jumco aysan meeshaa dhicin xaysu meel waa inaan jumco kale la xidhiirsan kana hormarin laa yashqul ijtimaacu kulanku uusan dhib ahaanaynin fii mawdici waaxidin lagu kulmo meeshii hal mawdic in laysugu yimaadaa aanay dhib noqonaynin waa inaan laba jumco meeshaa ka dhicin amaa masalaba meeshii laba jumco hal jumco in laysugu yimaada ay dhib tahay oo magaalo weyn ah oo ay cusri tahay mawdac keliyaoo dadkii qaada maya dheh marka magaalada weynankeeda ma ahane mawdacaa muhiim ah hal mawdac haddau qaadi karahaya dadka in laysugu yimaado saasay noqonaysaa hayso meeloo muxuu yihi masalan ba laa yashaqul ijtimaacu fii mawdicin waaxidin wey walimaamu waaxidun oo min arbaciina ya walimaamu imaamku waaxidun mid oo min arbaciina de meeshii horaa ku fiicnay halkaasu idinku wada jiraan mutuntiin oo dhan miya ya wa an tuqaama biarbaciina rajulan halkaasu ku fiicnaa afartan masalaba nin in lagu oogo yaa shardiya axraaran walimaamu imaamkuna waaxidun oo min arbaciina afartanka mid ka mida weeyaan oo inuu afartanka ka baxsan yahay shardi ma ahane imaamka oo ku tirsan afartan waa saxiix falow naqasuu hadday nusqaamaan fi salaati bay can ilarbaciina ka nusqaameen salaada dhexdeedii bay afartankii ka nusqaameen ow kharaja alwaqtu baa baxay fii asnaa'iha salaada dhexdeedii yaa waktigii baxay atamuuhaa duhran labadaas suuraba duhur bay taam yeelhayaan walow shakuu dheh hadday shakiyaan qabla iftitaaxayhaabay fii baqaa'i lwaqti ku shakiyeen salaaddii intaanay bilaabin ayay waktigii jiritaankiisii ku shakiyeen salluu duhran bay tukan hayaan weli intaan jumcadii la gelin war waktigii ma baxay mase ma joog waa joogaa hadday ku shakiyaan inay jumco tukadaan ma banaane duhur bay tukan shaku hadday shakiyaane qabla iftitaaxia furfurashadii salaada horteed bay yay shakiyaan salluu way tukadaande fii baqaail wakti miya waktiga baqihiisii bay ku shakiyeen oo baaqi ahaanshihiisii salluu duhran bay tukan wainshaqa alijtimaacu ijtimaaci bimawducin lagu ijtimaaca haddii uu dhibo wadalika ka masr masr oo kale weeye wa ka baqdaad baqdaad oo kale weeye jaazad waxaa bannaan ziyaadat ljamci jumaci dheh jumcada ziyaadadeedii baa bannaan bixasabilxaajati la ziyaadiyo baahida qadarkeeda la ziyaadiyo yaa bannaan magaalooyinka waaweyn oo magaaladu markay weynaato mawduc laysugu imaan karaynin in inta qadru xaajada la ziyaadiyo meel walba in laga dhigta ma aha qadru xaajada in la ziyaadiyo saasaa bannaan dheh wainshaqal ijtimaacu dheh ijtimaacii hadduu dhibo bimawducin lagu kulmaa hadduu dhibo dadkii ka masar weeye masalanba wa ka baqdaad masar iyo baqdaad iyo jaazad waxaa bannaan ziyaadat ljumuci jumcada ziyaadadeedii bixasabi xaajati la ziyaadiyo bannaan baahida qadarkeeda la ziyaadiyo yaa bannaan ee wayn lam yashqu marka mawdac haddaanu dhibaynin ka makata maka weeye walmadiina oo maxaanu la dhibaynin masaajidooda weyn oo dadkao dhan qaadahayo waa taqaan si kasta magaalooyinkooda ha u weynaadeene laakiin masaajidooda weyn ka makata weeye wa kalmadiinata weeye oo fa uqiiman la oogo ayadoo magaaladaas masalanba laba mawdacaan loo baahnay jumcataani la oogo faljumcatu jumcadu hiya lulaa weeye wahaaniyatu ta labaadna baadilatun waa midaan waxba ka jirin wain lam yashaq marka mawducu hadduusan dhibayn ka makata weeye wa kalmadiinaat wa kalmadiinati weeye oo fa uqiimat jumcataani la oogo markaas iyadoon mawdac dhibayn faljumcatu hiya lula waa midda hore wahaaniyatu talabaadna baadilatu weeye tacaduduljumco masale aad u adag weeye oo aan la ogolay marka haddii dhibaatadaanu timaado qadru xaajadaan la ziyaadin ee marka magaaladu weyn tahay sida hadda dhacda masaajid walba iskaga oog taa lafteedu ma aha lama ogola qadru xaajo waa inay noqoto intii laga maarmi waayo inta la tukanhaya jimcada la ogahaya waa inay noqoto marka muxuu yidhi dheh way waqacataa marka hadday dhacaan macan bay labadoodii dhaceen oo juhila sabqu horrayntii baa laga jaahil noqday usunifat iljumcatu usunifad waa la cusboonayno jumcatun dheh jumca la cusboonay labadoodii ismar bay dhaceen musaabaqada waxaa laga fiirinhayaa takbiiratu lixraamka mase salaamta labaduba waa la sheegay takbiiratu lixraamka yaa marka raajixa hal mar ahaa takbiiratu ixraamkii ay wada galeen ama maye midii horraysaa laga jaahil noqday waktigii hadduu weli joogo jumco labaad yaa la tukan ilaa jumca ma dhicin jumcana waa waajib jumco kalea la tukanaya wain waqata waqacata hadday dhacaan dhamacan ow jihila sabqu baa laga jaahil noqday usunifa jumcatun jumca la cusboonay waxaa la yidhahdaa haddii jumcada labada jumce mid baa waxay tahay hayru muxaafado oo shuruudii iyo arkaantii jumcadaan lagu xifdiyeynin midna waa muxaafado taa muxaafadada ah jumcaha taas kale ama ha horayso ama mar ha la dhacdo ama ha ka dambayso marba hadday tahay jumcadaa kale mid a hayru muxaafad ah oo aan shuruudii iyo arkaantii lagu ilaalinaynin jumcadeeda waxba ka soo qaad male midda muxaafadka baa jumco noqonaysa haddii markaas ayadoo loo baahnayn tacadudljumco la sameeyo oo laakiin miduna ay muxaafado tahay miduna hayru muxaafado muxaafadadoon baa jumco noqonaysa midda kalena waa ka kac saasay noqonaysaa wa arkaanu lkhudba wa arkaanu khudbati hamsa wallahu subxaanahu watacala aclam meeshaa casharkii shalay ahaa wa arkaanu lkhudbatayni arkaanu lkhudbatayni arkaanu lkhudbati miya khudbada arkaanteedu khamsatu shan weeye haddii loo eego xagga masalanba ijmaal ahaan weeyaan laakiin tafsiil marka la yidhahdo sideed bay noqonaysaayo saddexdaa horaa mukararaa xamdiga iyo salliga iyo taqwadu waa mukararo labada khudbaba waa ku imaanhayaan aayadda iyo masalanba ducaduna waa mufrado marka biictibaarilljumla marka jinsiga xaggiisa loo eego ayay shantaa noqon hayaan biictibaarijinsi amaa biictibaarilcadad marka la yidhahdo sideed bay noqon hayaanoo saddex baa mukarara saas weeyaan arkaanulkhudbati miyaa khamsatu shan weeye alxamdu lilaahi weeye ama waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaahi ilaahay mahadintiisii iyo wasalaatu salli oo calaa rasuulilaahi lagu salliyo sala allahu calayhi wasalame iyo walwasiyatu dardaaran bitaqwallahi laysku dardaarmaa yajibu daalika yejibu waa waajiba daalika majhuulkaasu fii kullin mid la arko oo min alkhudbatayni labada khudbadood mid kastoo ah ayaa saddexdaasu waajibaysa waa mukararo wayatacayanu dheh waxaa caynoobay lafdu alxamdu lilaahi iyo walafdu asalaatu calaa rasuulillaahi baa caynowday waxaa mutacayina lafdu lxamdi maadada xamdiga aha mutacayina alxamdu lilaahi naxmuduhu xamdan lahu aduu si kasta siiqada dheh laakiin maadada xamdigu waa mutacayin maadada salliguna waa mutacalimo waa mutacayino allahuma salli calaa muxamadin sala allahu calayhi nusalli calayhi allahuma ajcal calayhi salaatan adugu sidaa tidhaahdidba lafdu raxmo iyo lafdu taradi iyo lafdulistikfaar iyo anfici mahayo maadada salliguna waa mutacayin yatacayanu lafdu alxamdu lilahi lafdu alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi lafdigeeda baa caynowday iyo wa lafdu salaati salliga lafdigiisuna waa mutacayin walaa yatacayanu mase caynoobo lafdulwasiyati wasiyada lafdigeedu ma caynoobin oo fa yakfii waxaa ku filan adiicu llaaha uusiikumba adigoon odhanin haddaad tidhaahda adiicullaaha waa saxiix muwaacado masalaba iyadu weeye waaraabicu kan afraad qiraa'atu aayatin waa markii jinsi ahaan la yidhahdaan nidhi waaraabicu kan afraad qiraa'atu aayatin aayad akrinteedoo fii ixdahumaa lagu akriyo weeye labadooda midkood lagu akriyo khudbada hore iyo midda dambe mid inaad aayad ku akridaa waa shardi labadaba inaad ku akridana way fiican tahay marka waxaa la yidhahdaa aayadda tan hore yaa weliba usii wanaagsanoo jumhuurta in badan waxay leeyihiin khudbada hore mutacayin tahay haddaad akrida hadda aayad xamdigii iyo aayaddii labadiiba aad dabacdo inaad ka wada dhigto ama aayad salligii iyo kuwada tusinaysa iyo aayaddii oo in allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu caleyh oo aad ka dhigto salligii iyo aayaddii ma ku kaafinayso midba geesteeday u tahay masalanba rugni labadi labada hal aayada labadoodi kulma wada imaan kartid wraabicu qira'atu aayati fi ixdahumaa lagu akriyo wlkhaamisu ka shanaad adducaau duco lilmuuminiina muuminiinta loo duceeyo weeye rugniga shanaad fi haaniyati khudbada haaniyada muuminiinta loogu duceeyo waa taqlibo ragga iyo haweenkaba weeye ilaa lafdiga muuminka iyo muslimka iyo markaad aragto tadkiirkaasu masalanba ma ahan ragga keliya ma cayinhayo ee waa iska taqliib wa sharduhumaa dheh labada khudbadood shardigoodu adhahaaratu baa la shardiya sharduhumaa labada khudba shardigeedu shardigoodu addahaaratu weeye daahir ahaansho weeye shardigoodu iyo wasataaratu astugnaan iyo wa wuquucuhumaa dhicidooda fii waqti duhri ay dhacaan waxaa shardi ah horta inaad masalan baa tahay mutadahir labadii xadad baad ka daahir tahay inaad mastuurulcawro tahana waa shardi inay fii wakti duhri dhacaanna waa shardi waa qablo salaati wa wuquucuhumaa baa shardiya dhicidooda qablo salaati salaada horteed ay dhacaan waa inay salaada khudbada ka horayso oo bacda bacdal khudbada salaadu ay tahay jumcadu sidaa weeye ciidaha iyo masalanba yaa khilaafsan oo bacda salaadka weeyaan walqiyaamu baa la shardiyaa istaago fiihimaa labadooda la istaago lilqaadiri baa loo shardiyaa qofkii qaadirka ahaa labada khudba waa inuu istaago walqucuudu baa shardiya baynahumaa dhexdooda la fadhiisto labada masalaba khudba dhexdooda inaad fadhiisatana waa shardi warafcu sawti baa la shardiyaa sawtka koryeelkiisii baxaysu meelow kor yeelo yasmacuhu ay maqlahayaan arbacuuna afartan ay maqli arbacuunka oo tancaqidu bihim ljumcatu jumcadu ay ku guntato afartan jumcadu ku guntato waynay maqlahayaan oo aad karu qaadaa oo gadaal bay fadhiyaan meelaha sawtkii laga maqlay dadka imaamka ku dhowa maqlahayana waa dad musaafiriin iyo wax lamid oo jumcadu ku guntamayni maya idin aslex mayso afartan jumcadu ku guntato oo dadkii aad hadda soo maraysay oo mustawdiniinta ahaya inay maqlahayaan baa shardi ah rafcu sawti baa la shardiyaa baxaysu meeloo yasmacu ay maqlahayo huwa masalaba waxaad leedahay imaamka arbacuuna ama khudbada arbacuuna ay maqli oo tancaqidu bihim ljumcatu jumcada ay ku guntay sidaa weeyaan arkaanta shantaas ama sideedda waa masalaba waa mutacayin shuruudan hadda aanu sheegnana waa mutacayin hadda wa adiga arko khudbadaha waxaas wax la ictibaariya ma leh hadda salligaasoo kale xitaa lafdiga damiir afiice u mahay ilaahay waa ku khudbada waa ku imtixaamayo inay salliga ama isagaba tagaan ama damiir ahaan ay ula yimaadaan maya damiir xitaa tadkir ha horreyso dikri nebigu hadduu horreeye xitaa salliga ma anfacahayo damiir lafdi masalaba waxaad leedahay daahira inaad kula sallidaa shardiya ka tag hadda wa sunanuhumaa dheh labada khudbadood sunadoodu mimbarun baa la suneeyey mimbar baa sunaa oo mawducun baa sunaa mawduca oo caali sarreeya mimbar baa sunaa ama mawdac sarreeyaa sunaa meesha uu masalaba khadiibka ku akrinayo waa sidii nabiga ka sugnaatay wa an yusallima baa sunaa dheh inuu salaamo khadiibkii idaa dakala markuu soo galoo hore inta aanu mimbarka fuulin dadka uu ku soo bilaabo socodka assalaamu calaykum inuu yidhaahdo wa idaa sacidana masalanba inuu salaamaa sunnaa markuu mimbarka istaagana assalaamu calaykum waraxmatullah asagoo dadka soo qaabilsan inuu yidhahdaa sunnaa wa an yejlisa baa sunnaa inuu fadhiisto xataa yuaadana yu'adana inta laga aadaano inuu fadhiistaa sunnaa markuu soo galo ha fadhiisto markaa ha la aadaamo an yejlisa baa la sunneeyey xataa yu'adana inta laga aadaano wa an yactamida inuu cuskadaha sunnaa calaa sayfin seef ow calaa qawsin qaaso ow calaa casan ama ul midkood masalanba cuskado yaa sunnaa marka uu taagan yahay sida hadda aad aragto khadiibkeenu usha dheer uu saa u qabsadoo kale inuu sidaa u qabsado masalanba seef ama masalanba qaaso ama waxaad leedahay ul yaa sunnaa waxay ishaaraysaa baa la yidhahdaa diinta islaamka in seef lagu taagay oo quwad lagu taagay ayay muujinaysaa an yactamida baa la suneeyey calaa sayfin inuu cuskado ow calaa qawsin inuu cuskado masala baqaaso ow calaa casan inuu cuskado ushii wa an yuqabila dheh inuu aqbalaa sunnaha calayhim korkooda fii jamiicimaa labadaba inuu soo qaabilo dadka yaa sunnaha aadan sii jeedine dadka ilaa waa muwaacado dadka qofka aad wacdinaysana inaad qaabilsan tahay bay masalaba yaa wacdigu ku geli karaa oo qof jeegadiisu masalanba kaada kaasii jeedo wuxuu kuu sheegaya xitaa ma ku gelhayaan marka saas daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa marka masalanba qofku wax sheegahayo iyo duruustaan hadda oo kale iyo qofka horay qofka wax sheegahaya uga soo jeeda ayaa ka fahmiyo midka gadaal ka fadhiya oo kale marka waa saasoo wa ay muxuu yidhi an yaqbila an yuqbila masalanba inuu aqbalo calayhim korkooda fii jamiicihima an yuqbila masalanba inuu qaabilo calayhim korkooda masalanba fii jamiicihima labada dhammaantood inuu qaabilsan yahay ayaa sunna ah waljumcatu jumcadu ragcataani laba ragcadood weeye ragcataankoo yaqro u akrin fi lulaafi mid midda hore aljumcata suurat ljumcu ku akrin wa fi aaniyatina almunaafiquun buu ku akrin waljumcatu ragcataani waa laba ragcadood oo asaalo ah ma aha duhur la gaabiyey sidaasaa masalan ba xadiidku ahaa oo sayid cumar warinayey laba ragcadooda asaalaa weeye yaqra' wuu akrin imaamkii fi luulaa midda hore aljumca saasaa sunnaha suurat ljumcaad ku akrin وفي ثانيتنا سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون ولمن سورة يسكح كما تقانا هدي كلمة لما وحاك وحال لنا هذا لما آخر صبح اسمه يا هرطا هدي كلمة قل يا أيها الكافرون يا إخلاص ساسي اسكو دبحيك ومن أدرك نكاها ليلي مع الإمام ركوع ثانية رقعد لبعض ركوع ليلي إمام كم عيسى نكاها ليلي أو وضع أن نقادي فقد أدرك الجمعة جمعة دي واها ليلي إيه وإذا أدركوا هدي أو هليل إمامك بعده بعد الركوع ثانية ركوع ثانية ذا بعد يد فاتته الجمعة جمعة واكتكتي أو فيوي الجمعة تبو خلفه نييسا أتحياك ما كسو قارتي جمعة نييسا نيسا فإذا سلم بركة إمامك سلام الرسولنا أتم الظهر ظهر موتام يري اسكفير هذا ومن أدرك مع الإمام ركوع ثانية نكي هليلي رقعد الله بعد ركوع الذي ما تفهل شيء ركوع وحل وهل إليه وأتى صامرته كيري xaddii mujzi ahayd asagoon imaamkii ka kicin adna aad xaddii mujzi ahayd ku jirto waa inaad masalanba iskula xasishaa inta aanu kicinin oo xaddii mujziga ahayd oo rukuucda gudaysa aanu ka kicin waa inaad la xasisho ninka sidaa ula haleelay rukuucdii saaniyada ahayd oo wadna adna ku nagaado imaamkii kula nagaaday keligaa inaad ku nagaata maahan adiga imaamkii rukuucda aad ku wada nagaataan faqad adarkal jumcadha horta jumcadii waa haleela ninkaas oo ragcad baad la imaanaysaa adiga ragcad baad la imaanaysaa kaa waa mujmac ninkaa ragcadda labaad masalanba rukuucdeeda ka haleelay imaamka inuu ragcad keliya la imaanhayo waxaa jumhuurtu isku khilaafsan yihiin adigii ragcaddii saaniyada ahayd baad imaamkii kusoo xiratay waad la rukuucday waad ictidaasheen waad sujuudeen wuu salaamo dhaqsaday ragcad keliyaad la imaanaysaa jumcadaadina waa taab ninkii adigaa kugu xirtaa ragcaddii labaad kugu xirtaa kaas wey midka khilaaf kalo oo jumhuurta qayb waxay leeyihiin asna ragcad keliya tukan ilaa jumca saxiixa uu ku xirta ragcad ka haleela nin laba ragcadood tukanaya jamaaca laba ragcadood oo oo jumcaha saxiixa buu ragcaddii dambe haleelayo kalow la mid yahay hal ragcahu tukan kii kaloo kusii xirtaa ragcad keliya tukan kii kaloo kusii xirtaa ragcad keliya tukan saasay jumhuurta qaybi leeyihin qaybna waxay leeyihin maye kaa hore keliya oo bay jumcadii saxiixu tahay inta kale duhur bay tukanayaan weliba dhinaca qoladaa le masalanba istaba jooggaasoo dhan jumca keliya jumca u wada noqonaysaa yaa badan baa la yidhahdaa jumhuurta markaasuu yidhi dhe wayn adraka hadduu haleelo adrakal maamuumu maamuumkii hu imaamkiya bacdahu masalanba rukuucii saaniyadaha bacdigiis buu haleelay faatathu jumcatu jumca waa ka tagtay fayawil jumcata bow niyeysan khalfahu khalfa alimaam imaamka oo ataxyaadkii u fadhiya ama sujuudihii dambe ku jira yaad aduu kusoo xiratay jumcadii jumca waa kaa tagtee ma aragtaa maca daalika jumcaad niyeysanaysaa markaad istaagtana duhur baad dhamaysanaysaa ataxyaadkii imaamkii oo ku fadhiyaa yaad aduu kusoo xiratay jumcaad niyeysanaysaa waa shardi duhur kaa ansixi mahayo markau salaamo naqsadana waxaad niyeysa waxaad tukanaysaa duhur oo waataan soo marayno lahay salaaddii la odhan jiray weeye nawaa walaa sallaa wasallaa walaa nawaa wow niyeystay mana tukan jumcow niyeystay mana tukan wow tukaday mana niyeysa duhur baad tukanaysaa mana aad niyeysanin saas weeyaan فاتذوا الجمعة ده أو فيوي الجمعة تبو خلفه وخلف الإمام وشرطي فإذا سلم الإمام المياه أتم الظهر دورك وتابية لها ويذب وحال سنية لمريدها كي مثلا بدونها هي وحال سنية أن يغتسل إلى ميته عند الذهاب تيست وقت إذا مياه إلى ميته ويجوز وحا بنا الغسل جيو من الفجر لقصوا بلا ود بنا يهيدا لمريدها وحال سنية لمريدها كي دونها هي جمعة أن يغتسل ما لو سنية عند الذهاب مركا تجيسي horta qubaysku wuxuu ka soo bilowdaa fajriga ko maca daalika waxaa wanaagsan marka aad dihaabka samaynayso inaad u dhaweyso si adoo nadiifa oo dhidid iyo waxbaba aan lahayn aada u tagta meesha oo weli udgahaya marka ilaa sideeda tabkiir baa sunnaahoo inaad aroorta hore jumcada u kalahdaa sunnaa markaasuu wuxuu ku yidhi limuriidiha yaktasila cinda dihaabi baa sunnaa horta marka aad tegaysid oo jumcada aadaysa inaad mayrato wayajuuzu waa bannaan yahay qubayskii milalfajri laga soo bilaabo bannaanya salaada subxiba ilaa waxaaba ugu wanaagsan subxiga markaad jamacada masaajidka u tukato inaadan bixin oo jimcada ku sugto sidii raggii ficnaa yeeli jireen yajuuzu waa bannaan yahay qubayskii oo milalfajri laga soo bilaabo bannaanya fain cajaza haddaw caajiso tayamama waa booraysaa haddii aad caajisto waa cibaado iyo nadaafa isku jira markii aad weydo masalaba nadaafadii cibaadadii baa ku hartay marka waad booraysan tayamum oo masalanba biniyati qasljumca ayaad ku booraysanaysaa fain cajaza haddaw caajiso tayamo waa booraysaa waan layatalafadon hadda biyihii baadan helaynin ama masalanba bardi iyo qabow iyo wax lamidahoo kale ayaad kaga cabsatay ilaa cajzigu xisi iyo sharcigu labadaba noqdaay waan muxuu yidhi yatanadafa yatana an yatanadafa dheh inuu isnadiifiyo baa la suneeyey bisiwaakin inuu isku nadiifiyo caday iyo waakdi dufrin wa biakhdi dufrin cididii guristeedii iyo wa shacrin tinihii guristoodii waxaa sunaa inaad isku nadiifasa jimcada cidiyahood iska gurto caday heesha horta aad cadayeeto cidiyahood iska gurto timaho aad xiidato kuwaasoo dhan waakdi dufrin masalanba wa biakhdi dufrin inuu isku nadiifiyaa la suneeyey iyo wa shacrin timihii wa biqadci raayaxatin kariihatin an yatanadafa inuu isku nadiifiyo biqadci raayaxatin urtii goynteedii kariihatin oo xumayd ur xun oo masalanba dhididkaaga iyo aada u urahaya ama nima waayaha ama maydhano waxaa tahay iska masalanba wasaqaysan raayixdaa kariihada dad baad u tegaysaa saf baad gelaysaa meel buuxdaad gelaysaa inaan lagu kala hiyeysanood hadhow dadka usoo furin usoo urin wa bi maxuu yidhi wa bitadayumin bisiwaakin inuu isku nadiifiyo iyo wa bitadayumin is-udgin ood baraafuuka isku shubto yaa sunaa waa an yalbasa inuu xirtaa sunaa axsana siyaabihi dharkiisa kuwa ugu wanaagsan jimcada inuu xirto waa afdaluhaa dheh tan ugu fadli badino dharkaas albiidu kuwa cadcad weeye dharka cadcad jimcada waa saas ciidda waxaa lagu ohan doonaa ka qaaliga aha sunaa jimcadana midka masalaba cadcad sidaadabana waxaa la yidhahdaa dharka kancad baa u fadli badan sida axaadiistu ay u amartay kancadcad yaa u fadli badan baa la yidhahdaa oo dharka midka cadcad ka xirtu yidhi nabigu dadkiinana ku ka fadhintay waafdaluhaa dhe albiidu kuwa cadaad baa u fadli badan walimaamu imaamku yaziidu calayhi dadkii fi ziinati buu kala ziyaadi imaamku qurux buu kala ziyaadi waa manduuru ilayhi dadka o dhan baa fiirsanhaya marka inuu aadan wanaagsan u qurxiyo usoo qaato oo heyadiisa aada u qurxiyo sidaasaa wanaagsan walimaamu imaamkii yaziidu wou kordhin calayhi dadkii fi ziinati buu ka kordhin quruxdii wou kasii badin dadka oo dadku dharka ay qabaan iyo qaabkay u labisan yihiin si kasii qurxoon ayuu usoo labisan wa yugrahu dheh waxaa loo kaaday lilmarati naagti idaa xadarad masalanba marka ay xaadirto adiibu baa loo kahday udugii iyo wa faakhiru siyaabi dharka kiisa qaaliga haddayba tegaysaa haweentii jimcada waxaa karaahiya waa inay is-udgiso ama dhar aada usoo qurquruxsan ay qaadato oo dadka ishiisa ku dhacayso yugrahu lilmar'ati waxaa loo kahday idaa xadarat iljumca jumcada haddii ay xaadirayso adiibu baa loo kahday udugii baa loo kahday iyo wa faakhiru siyaabi baa loo kahday dharka kiisa faatanka ah oo macnaha qurqurxoon oo wa wanaagsan baa loo kahday wa an yubakira deh yudabu waxaa la suneeyey an yubakira inuu arooriyeysto ama inuu jarmaado oo subaxa hore uu aado jumcada yaa sunaa lagaa kari mahayo oo waxaad odhanaysaa khadiimkii ma soo galay wa an yubakira dheh inuu hiiraystaa sunaa waa tan lagu odhan doono saacadda hore qofka jumcada xaadira hal nin sadaqaystow la mid yahay oo qalay saacadda labaadna waxaa la odhan doonaa baqar tan saddexaadna kabash wengeysa leh tan afraadna neef ariyo caadiya tan shanaadna dijaajo tan lixaadna ukun markay lix saac gaarto ayay malaa'igta xaroonaysaa dadka fadliga u kala qoraysaa a ama marka khadiimku soo galana waa la yidhahdaa labadaba marka labadaba isku waktiyaha leh muxuu ku yidhi waa yubakira baa la suneeyey inuu hiiraysto ama inuu jarmaado ama inuu arooriyeysto oo subaxa hore masaajidka u aado yaa la suneeyey wa afdaluhu dheh dihaabka kan u fadliga badanu min alfajri ama tabkiirka arooriyeysigaa kan ugu fadliga badanu min alfajri laga soo bilaabo wey salaada subxiga laga soo bilaabo ragga fiifiican baa saas ahaan jirayoo subxiga say u fadhiistaan meeshaasay masalaba waxaad leedahay yyyay khudbada ku tukan jireen annaga hadda wax badan baa arki jirnoo ragga wanaagsan safkaa hore iyo safafka ku-xiga sidii subxiga loo fadhiisto ay masalaba jimcada lagu tukan jiray wa afdaluhuna min alfajri laga soo bilaabo tabkiirkaa kan ugu fadliga badano fajriga dalishadka laga soo bilaabo weeye wa an yabshidhe inuu socdaa la suneeyey bisakiinatin iyo wawaqaarin bisakiinatin xasil iyo wawaqaarin culays orod in aadan ku tegine waxaad leedahay masalaba xasil aad ku tagto an yamshii baa la suneeyey bisakiinatin oo ku socdo xasil iyo wawaqaarin masalaba culays wa an laa yarkaba inaanu fuulin baa sunaa ilaa licudrin jumcada markaad usii socoto haddaan cudurdaar kugu imaanin inaadan awri masalaba rakuub iyo gaadhi iyo waxba aanad fuulin tallaabadaa kuu shahaado furaysa ha dhowto waxaa weliba sunaaha la yidhahdaa dariiqa dheer marka hore inaad qaado kan gaabadna marka dambe kusoo noqoto oo laba dariiqaadan marin laba dariiqaad marta dheh laba wadda inaad kala marto hal dariiqaadan marin sidaasaa wanaagsan saas weeyaan waxaa la yidhahdaa fawaa'id badan baa ku jirta labadaa dariiqoo la marahayo faa'iidooyin badan baa ku jiro faa'iidooyinkaasaad masalaba gurabsanaysaa wa an laa yarkabadha inuusan fuulin baa la suneeyey ilaa licudurin cudurdaan inuu yimaada mooye wa an yadnuwa inuu dhawaadaa sunnaha min alimaami imaamka xaggiisa inuu u dhawaado ayaa sunnaha markii masalaba haddayba kuu suuroobayso hadda waxay kugu suroobi kartaa hore inaad usoo xaadirto wa an yashtaqila baa la suneeyey inuu isku shuqliyo bidikri dikri iyo wa tilaawati qur-aankii iyo wasalaati salligii nabiga lagu saleynayo sala allahu alayhi wasalam inaad isku shuqliso bidikri baa sunnaa dikri oo tawxiid iyo tahliil iyo takbiir iyo iyo wa tilaawati qur-aan akriskii iyo wa salaati salligii cala nabiyi lagu salliyo inaad masalaba isku shuqlisaa sunnaa waxaa la yidhaahdaa waxaa u fadli badan suuratlkahfi waxaa ku xiga salliga nebiga suuratlkahfi ilaa saddex jeer inaad ka akrisaa sunnaa salliga nebigana aada waddo inta kale labadaasaa waxaa la yidhahdaa taksiisa marka markay labadiiba mukasas la noqdeen hadda dikri iyo qur-aan markay kulmaan qur-aanka usii fadli badan soo maahan qur-aanka marka suuratlkahfi baa ugu fadli badan baa la yidhahdaa wax la akriyo salligaasaa ku xiga inaad salligaa badiso habeenkaa jumcada iyo maalintiisa waxaa la yidhahdaa aqalka ugu yaro saddex boqol weeye wa an yashtakila dheh xadiidkii nabigu waa kii ahaa igu badiya salliga buu yidhi fi lyawmi alqaraai maala fi yawmi aladar fi leylati alqaraai walyawmi aladar habeenkii fahayey iyo maalintii masalaba waxaad leedahay daahirada ahayd oo iftiimaysay igu badiya salliga buu yidhi waa habeenkaa jumcada iyo maalintiisa wa an yashtakila dheh bidikri iyo wa tilaawati iyo wa salaati ila isku shuqliya alla sunay wa an laa yatahada inaanu tallaabsan baa sunna riqaaba annaasi dadka qoolihiisa dadka inaadan ka tiltilaabsan ee meesha bannaan aad fadhiisato haddaad markii hore dib dhacday allaahuma horay inay inay meelaba bannaan yihiin oo dadku gadaal iska fadhiisto sida aad u dhacda hadda horay oo nafis leh yay dadku gadaal xirahayaan marka taasoo kale waad iska dhex jiri si aad meeshaas bannaana hore u tagto markaa mahoo yidhi ninkii sidaa u taltilaabsanayey nabigu waa kii yidhi ijlis faqad aadayta wa anayta waana dib dhacday dadkiina waa dhibtay ee fadhiisa buu yidhi mar dambuu yidhi walaa yatahadaa inaanu tallaabsan baa la suneeyey riqaaba naasi dadka qoodhihiisa luqmihiisa inuusan ka tallaabsan fa idaa wajada haddau helo furjatan oo laa yasilu aanu gaaraynin ilayhaa furjada ilaa bitahadii taltallaabsi ama dhex jiir mooye si kale aanu ku gaarayn lam yukrah markaa tahadigii lama kaadhe wayaxrumu dhe waxaa xaaraama an yuqiima inuu isaajiyo rajulan nin qof oo wayajlisa markaa uu fadhiisto makaanahu mawdiciisii qof inaad tidhaahda igaka ood meeshiisii fadhiisato in ma banaana xaaraam weeye mumasal weeye oo waa kii la nahiyey fain qaama haddau marka biikhtiyaari ku kaco jaaza waa banaaya haddau kaaga kaco wadaadkii xodhan wii ku yidhahdo shiikh iska soo fadhiiso way iska banaan tahay laakiin waxaa la rabaa kaa laftiisa oo masalanba inuusan ahayn aqoon darri miday u geysay isaaru daacadu ma banaana lama ogola wax cibaadaho fadli badan inaad tidhahdo qof baan u doonahayaa lama ogola adoo laakiin taa og haddii qofkaanu yahay qof horay taqdiimka hore mudan waa qofkii wax la weydiin lahaa waa qofkii muwaacadada samaynhayey waa qofkii wixii masalaba loola soo noqonaya marjic ahaa waa qofkii imaamka bedeli kari lahaa haddii masalaba caarib yimaado hadduu kaa yahay haa waxba dhima ma laha oo iska maxbuubkaas laakiin si kale middaan hadda wadaadada aan laga karayno safka hore adigu soogal lagu odhanhayo maya lama rabo taas fain qaama biikhtiyaari hadduu ku istaago jaaza dheh wayugrahu waxaa la kahday an yuusira waabakan haddoo dul taagan tahay inuu u dooro hayrahu kayrkiis bisafi lawel inuu u dooro safkii hore u waasici laakiin inaad tidhahda safka horean kaaga baxaaya adigu gal anna gadaal baan tegayo ajirka badan qaado lama rabo yugrahu waxaa la kahday an yuasira masalan baa inuu dooro hayrahu kayrkiis bisafi lawel u dooro safkii hore inaad qofka kale u doorto oo tidhahda soo gal adigu inaad u waasiciso maahee waa karaahiyo ow bilqurbi dhawaanshihi oo u dooro min alimaami loo dhowaado imaamka dhawaanshihiisa aad qofkii u doortid ma lama ogola dheh iyo wa bikulli qurbatin soo ma aragtid wax masalanba khayra oo dhan khayrka oo dhan qofkii inaad u doorto lama ogola intaa yaree waysadaaba adiyo wadaadkiidi soo dhex marto shiikh anugu aan iska booraysta isaga weysaysaad leeda oo waa cibaadee ma adigu naftaada ise adduunyadaa qofka loo dooraa oo madxiga ahoo wayuusiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa ilaah yidhi laakiin cibaadada cidna looma doono naftaada cibaadada loogu roonaadaa saas weeye wa bikulli qurbin oo u dooro masalaba baad leedahay ilaahu dhawaasho dhammaantiis ou qofka u dooro ma bannaana dhe oo laba og yaa la kahday karaahiyo weeye wayajuuzuna waxaase bannaan an yabcasa inuu diro man qof inuu diro yaakhudu lahu u qabta mawdican meel usii qabta kaasoo yabsudu u fidiya shay-an masalan baa sajaayad ama maro fiihi mawdaca ugu fidiya laakiin maxuu yidhi ligayrihi qofkii kale isaalatahu baa usugnaatay zuulintiisa iyo waljuluusu bau leeyahay fadhiyo makaanahu mawdicii masalaba shayga makaankau yaallay ou fadhiisto adiga arrintu waa kala laba hadda matrigeena wuu noo wuu noo duuduubaye adiga oo raba markiiba inaad tegtid inaad tidhaahdo wiilkaagii yaraa ama qof kale aad tidhaahdo sajaayadda ii tidhi safka hore markiiba inaad tagtaad rabtaa way iska bannaanta maxaa shardiya laakiin inaad tegayso oo aadan manci samaynayn waxaad rabtaa harkii inaad timaadid meeshiina sajaayaddii kuu taallo ama maradii taas waa manci ma bannaano taas marka waxa weeye mawdacan cibaado mutay cibaadadii adaa ka manciya soo ma aragtid taas lama ogola ee adigii oo soo socda ama dhawaan aad tagtid leh inaad tidhahdo qofa wiisii dhig waa taa miduu ku leeyahy waxba dhibi kuma jiraan maca daalika markaa lagu dhigay haddii qof kale u yimaado intuu taadii iska tuuro fadhiisto asagaa xaq ku leh laakiin waxaa shardi ah laba shay sajaayadaadii ama cimaamadaadii horta inuu ku dul fadhiistaa waa mamnuuc oo qaasin buu noqon haya waxaa kaloo shardi ah inuusan qaadin oo inta saa u qaado xaggaa iska dhigin gacantaba hadduu ku taabto daamin baa tahay ma banaana iyaduna waa damaanaysaa ee seen isaga fogey lugta iskaga riix oo xaggaa lugta ugu riix adoo weliba lugta ha ku rafcini haddaad lugta kor ugu qaado waa damaanaysaa iyana xaggaa ugu riix lugta oo markaas meeshaisaa ku banayso mana ku dul fadhiisan kartid mana qaadi kartid saas weye hadda waxaad arkaysaa qaar isku mancinhaya mawdicii iyo misxafkii iyo mixmelkii saddexduba oo saddexduba mamnuuca kitaabkan qirow mutay kitaab masaajidku leeyahay meel inaad iska dhigato ma ku banaano rixligaan in wax lagu akristo mutay oo qofki ilaha u waqsaday inaad adugu meel gaara dhigato laguma ogola mawdacan cibaadou mutay saddex ismi bay noqonaysaa markaa mawdicii waad shartay kitaabkiina waa shartay misxafkiina waa shartay laakiin mar haddii waxa yaallaa ay yihiin bahalkii kitaabkii iyo labadii waqafka ayd hadday yihiin cidna kaama xigto adigu inta soo fadhiisatid la kala baxo akriso ilaa kuwa dhibku ka imaanaya waa qofku waxa uu leeyahay laakiin kan waa waqaf kitaabkuna waa waqaf qoriguna waa waqaf way sasaaranya soo maha adiiba isku kaa saaran yihiin iskaga iskaga fadhiiso laakiin maxaa shardi ah marka saasoo dhan la leeyahay waa inaa qofku meesha sii fadhiyin adiga meesha waad fadhiisatay waxbaad ku akrisatay xawaaij baa kugu soo dirriday iskuul baad gashay danyar baad dabadda ka yeelatay saasaad u kacday axaq adaa u ah taas laguma taaban karo ee waxaa laga hadlaya qofaan meesha imaanoo wax iisii dhig yidhi waa kaa midka laga halaayo allayo mar haddaad meeshii adigu fadhiisatay oo aad ku tukatay ama wax ku akrisatay ey danu kugu timid ilaa salaadaas adaa xaq ku leh meeshaasaad danta ka soo dhamaysanaysaa ilaa salaadaa laga tukadana qofkii kaa qaada waa daalimkaas middaan aan ka hadlaynaa waa meelaadan adigu imaanayd alaab laguu sii dhigay ama aad sii dhigatay aadaan adigu ku cibaadaysan saas weeyaan markaasuu yidhi laakiin likayrihi isaalatuhu bau leeyahay shaygaa meesha loo dhigay inuu zuuliyo iyo waljuluusu baa likayrihi u sugnaaday makaanahu u fadhiisto wa yugrahu dheh yugrahulkalaamu baa la kahday hadal baa la kahday iyo wasalaatu salaad oo salaad oo xaalat alkhudbati la hadlo ama masala baa la tukado walaa yaxrumaani labadaanse xaaraan ma ahan yaa ka yeelin sida yugrahulkalaamu waa masala baa la kahday wasalaatu salaadna waa la kaday xaalalkhudbati idaa lam takun daakilan haddaadan mid hadda soo galay ahayn marka khudbada loo istaago inaad salaad u istaagto ama masalaba waxaad leedahay hadasho waa karaahiyo ku yidhi walaa yaxrumaani labadaasu xaaraan ma aha maya saan ma aha salaadda waa xaaraam mana kuu guntamayso adoo hore usii fadhiyey khadiibkii markau istaago haddaad damacda inaad tukato salaadba kuu guntami mayso mana kuu banaana kalaamku waa mukhtalifo waxaa laisku khilaafsan yahay waa xaaraam iyo waa karaahiyo marka madaahibta saddexdaa oo kale waxay leeyihin waa xaaraam madhabu shaafici jumhuurtiisu waxay u badan tahay waa karaahiyay leeyihiin laakiin axaadiista waciidka ku soo aroortay markaad eegto haddee dhinaca shadiidka ayaa daran oo waa kadageydoo xadiidkii nabigo yidhi qofkii qof hadlahaya qof kaloo sheekaynhaya haddaad tiraa war aamus khudbadii baa lagu jiraaye faqad laqawta buu yidhi adiga aamus yidhi baa xataa laqwi sameeyey midkii hadlahaya iska da aamus adiga yidhi baa xitaa laqwi sameeyey saasa xadiisku ahaa fain dakala de marka walaa yaxrumaanidu kalaamkay noqonaysaa laakiin salaadu maya fiidha hadda aan eegna hadda fain dakala de marka hadduu galo oo markaa qofka soo galo husan hore u joogin sallaa waa tukadaa ataxiyata buu tukanayaa faqadoo qura qura taxiya bis baa tukan wa yukafifuha waana fududayn dheh taxiyada waana fududaynhayaa wa yudabu waxaa la suneeyey alkahfu suuratu lkahfi qiraa'atu lkahfi baa la suneeyey yudabu lkahfu baa la suneeyey suuratu lkahfi iyo wasalaatu salli baa la suneeyey cala nabiyi lagu saliyo sala allahu calayhi wasalama leylata aljumcati jumcada leyladeeda iyo wa yowmaha maalinteeda maalinta iyo habeenka jumcada suuratu lkahfi qiradeeda iyo salliga nabiga ood badiso yaa sunnaa yudabulkahfi baa la suneeyey suurat lkahfi iyo wasalaatu salli cala nabiy lagu saliyo leylata aljumcati baa la suneeyey jumcada leyladeeda iyo wa yowmaha masalaba maalinteeda waxaa la yidhaahdaa saddex boqol salliga inaad gaadhsiiso kahfina saddex jeer saasaa masalaba ugu yar wayuiru dhe wayuiru wou badin dhe fii yowmihaa maalinteeda jumcada maalinteeda adducaa'a bou badinhayaa oo muxuu badinhayaa rajaa saacati alijaabati saacatulijaabada rajadeeda daraaddeed ayuu u badin waayo saacatulijaabadu maa bayna juluusiilimaami cala almimbari ow fadhiista iyo ila firaaqi laga gaaro weeye meesha aqwaal badan baa ku soo aroortee ugu rajada badan imaamka markuu saa u fadhiisto mimbarka ilaa masalaba salaada laga faaruqo intaasaa ugu raajaxsan inay ku jirto markaasuu yidhi wa yugsiru wou badin fii yowmihaa maalintaa jumcada adducaa'a buu badinhayaa muxuu badinhayaa rajaa saacati alijaabati aqbalka saacaddiisii rajadeeda daraaddeed ayuu u badin wahiyo saacatulijaabaduna maa bayna juluusilimaami imaamka fadhigiisa laga soo bilaabo cala almimbari ou fadhiisto ila alfiraaqi laga gaaro weeye intaasaa masal ilaa firaaqi salaati dhahaa salaada faaruqeeda laga gaaro ilaa salaada laga salaamo naqsado iyo imaamka markuu mimbarka fadhiisto intaasaa ugu masalaba raajaxsan inay tahay ay ku kooban tahay marka waa iyada lafteeda hadda waxaa la yidhahdaa dadku isku mid ma ahani masaajid baa markaas masaajid kale waa markaas haddee way tanaqushaan soo maahan laxadaadkaasay ku dhex wareegtaa saasay noqonaysaa laxadaadkaas meel ma laazimto baabu salaati alciidayni leh labada ciidood salaadoodiiba u baab yahay fijrigii iyo udxadii salaadoodiiba u baab yahay hiya sunnatun sunno weeye mu-akadatun la adkeeyey labadan ciidaynkaa salaadoodu sunno mu-akada weeye wa yudabu dhe yudabu ljamaacatubaa lahaa loo suneeyey salaadan oo ciidda jamaaca loo suneeyey fardina masalaba way ku ansaxdaa ilaa ninka xaajigaa oo mino jooga maahani oo maalintaas ciidda ah ninka xaajigaa ee jooga mina ama masalaba maka jooga mino jooga wuxuu ku leeyahay laxdadaas waktiga salaada ciidda la tukadaa waad ogtahay oo habeenkii musdalifaad joogtay aroortaad ka soo hiiraysan oo ka soo kallihin markay cadceeddu soo baxdaba inaad mino joogtaa la rabaa oo jamrato caqaba aad garanaysid marka saasuu kuu leeyahay ninka mino jooga markaa kabacdina markaad aadaysaa oon u duroorin markaad jamrato caqaba garato marka wuxuu ku yidhi ilaa ninkaa mino joogoo xaajigaa mooye dadka kaleo dhan jamaaca u sunnaa ama kaamiya shuqulkiisaa badane keligiisuu iska tukanaya laba ragcadoodoo masalaba waxaad leedahay ciida yudabu waxaa loo suneeyey lahaa salaada oo masalaba waxaad leedahay ciidda aljamaacatu baa loo suneeyey wa waktuhaana min duluuci shamsi cadceedda dhalashadeeda laga bilaabo weeye waktigeedu markay cadceeddu soo baxdaba way joogtaa salaaddii wa yudabu dhe waxaa la suneeyey min irtifaacihaa baa la suneeyey cadceedda kor noqodkeedii qadra ruuxii ay kor noqoto ila zawaali laga gaaro weeye wa waktuhaa min duluuci shamsi laga bilaabo ila zawaali laga gaaro halkaasuu ku xiraya waktuhaa waktu salaatiilciidi min duluuci shamsi laga bilaabo weeye cadceedda soo bixideeda ila zawaali laga gaaro duhurka la galo markay cadceeddu suushay baxday wa yudabu laakiin waxaa la suneeyey min irtifaacihaa baa la suneeyey qadra rubxinay ka hornood waxaa sunnaa qof joogii markay cadceeddu soo timaado inaadan ka hormarin aad tukato laakiin marba hadday cadceeddu soo baxdo waa joogtaa ciiddii wa ficluhaa dheh salaatulciidkii filmasjidi lagu falo yaa afdalu fadli badan inintasaaca masjidku haddau qaado dadka fain daaqa haddau cidhiir yabo fasaxraaw banaankiiba afdalu fadli badan haddaan masjidku qaadaynin banaanka lagu tukado saasaa fadli badan wayudabdhe waxaa la sunay an laa yaakula inaanu cunin fi ludxaa fi ladxaa masalaba ciiduladxihii xataa yusaliya masalaba intuu ka tukado inaanu cunin baa sunnaa wayaakula wa an yaakula inuu cunaa la sunayey fi lfidri salaatulfidri ciidulfidrigana qabla salaati salaada horteed tamaraatin inuu cuno tamaraadka oo witran masalaba isdheer yudabu waxaa la suneeyey anlaa yaakula fi ladxaa ciiduladxiihi inaanu waxba soo celin xataa yusalliya oo waxaa la rabaa si inaa deg deg iyada horey loo tukado yaa sunnaa midna waxaa la yidhahdaa sudusu saacay sunnata midna rubucu saaco labadooda saasay u kala duwan yihiin sudusu saacaa la suneeyey udxada maalintii lix meelood markaad uqaybisa markay meelo tagto waa intee waa laba saac soo maaha laba saac bay sunnata midda la yidhahdo fidrigana rubucu saaco maalintii afar meelood loo qabiyo meel markay tagto waa saddex saac laba iyo toban markii afar meelood loo qabiyo waa afar meelood min saddex soo maaha marka midna rubu saacay rubucu nahaar markuu tago midna sudusu nahaar markuu tago saas labadaas labada mawduc bay kala sunno yihiin wuxuu ku leeyahay marka tan waa la degdegahayaa oo waxaa la rabaa in adoo waxbaba cunin haddaad udxiyaysato udxiyadaada beerkeeda inaad cunnada ka bilowdo udxiyaduna waa bacda salaadka marka inta aad qabla salaadka inaad waxba soo cunin baa sunnaa saas weeyaan yudabu waxaa la midda fidriga la yidhaahdana waxaa la kala soocahayaa muuqaalkii hore oo soonka yaa kan maanta inaysan ahayn soon bannaanayn baa la tusinoo yaa la muujinoo inta aadan soo aadin inaad wax cunto oo tibiraya weliba aad cunto ciidulfidriga intaadan soo aadin yaa sunnaa yudabu waxaa la sunnayey an laa yaakula fil adxaa adxaha fiigiisii inaanu waxba cunin xataa yusalliya intuu ka tukado wa an yaakula baa la suneeyey inuu cuno fi lfidri masalan ba ciidulfidrigana qabla salaati salaada horteed tamaraatun inuu cunaa la suneeyey timiryaalo witran oo isdheer saddex xabo shan xabo toddoba xabo sagaal xabo koob iyo toosaas wa an yaktasila inuu maytaa la suneeyey bacda alfajri fajriga dhalashadiisa dabadii inuu maytaa la suneeyey wain lam yusallina yowsama tukan xitaa salaadba ha tukanine oo inaad tukataba ha doonine inaad mayrato bacda alfajriga yaa sunnaa oo waa sunno sideeda maalinka ciidda qasligu masalaba layuu sunno yahay wa yajuusu waxaa bannaan qusligii yajuusu qusligiibaa bannaan min nisfi leyli laga soo bilaabo ciidda jumcadii waxay kaga duwan tahay lix saacba hadday dhaafto habeenkaa ciidda waad mayran kartaa way iska bannaantay yajuusu qusligiibaa bannaan min nisfi leyli laga soo bilaabo habeenka nuskiisa laga soo bilaabo ayuu bannaan yahay wa an yatadayaban inuu isudgiyaa la suneeyey masala yudaba waxaa la suneeyey an yatadayaba inuu isudgiyo udugga uu helayo midka ugu wanaagsan uu iska udgiyo wayalbasa wa an yalbasa baa la suneeyey inuu marto axsana fiyaabihi dharkiisa kuwa ugu wanaagsan hadda waataan soo marayno ciidda kan ugu qaalisan baa wanaagsan baa la yidhahdaa halka jumcada kan cadcad ay fadli badan yahay ciiddana kan qaaliga ah axsana fiyaabihi inuu martaa la suneeyey wa yudabu waxaa la suneeyey xuduuru sibyaani baa la suneeyey caruurtii xaadirintoodii biziinatihim maca ziinatihim quruxdooda maceeda masalaba la xaadiriyo caruurta yaryar oo dhan in ciidda la keeno iyagoo aada loogu soo labisay oo dhan qurxoo qaba yaa sunnaa wayudabu waxaa la suneeyey xuduuru sibyaani caruurta xaadirinteedii baa la suneeyey biziinatihim maca ziinatihim iyo lala qabo ayaga oo aada u qurxoon lasoo xaadiriyo saasaa sunnaa waman gabarna masalan ba xuduurkoodaa la suneeyey laa tushtaha aan la ishtahayn oo min anisaa'i haweenkiiya bikayri diibin masalan ba udug la-aantii ay soo xaadiran walaa ziinatin masalan ba waxaad leedahay qurux la-aantii ay soo xaadiran wa yugrahu waa loo kahdayoo limushtahaatin gabadhii qurxooneyda mushtahada ahayd xuduurkaasaa karaahiyo ah fiirhad haweenka waxaa wanaagsan gabdhaha masalan ba aan qurqurxoonayn ee islaamaha iska waaweyniyo ayaga oo dhan qurqurxoon oo dadku isha la raaco iyo udug badan iyo lahayn inay yimaadaan amaa masalanba haweenta masalanba dhallinyarada iyo kuwa qurqurxoon majliska soo xaadiri mahayaan oo salaada safka soo geli maayaan laakiin banaankaas yay ducada joogin baa la leeyahy xitaa naagaha xuyadka ah oo xaydka qaba waxaa la yidhahda waa kii axaadiistii saxiixaanka aad ku taqaanayo ducada muslimiintu ducaysan inay wax ka aaminsadaan oo ducadaa loo aqbalo daraaddeed baa xadiiskii nabigu yidhi inay yimaadaan naagaha xujadka iyo gabdhaha mukhadaraadka oo guryaha aan laga soo saarinayo haddi haddaan la ducaynayn nimber oo ducadiiba ma banaan la yidhahda maxaa la samey markaas nabigu wuxuu yidhi ha loo soo ha usoo baxeen naagaha xitaa dhiigga qabaa si ay ducada wax uga aaminsanaan saas ah xadiiskii bukhaariga iyo muslimka labadaba marka muxuu yidhi dheh haddi haddaan ducaynayn hadde waxa weeye masalaba mashruucii baa yaad khilaaftay waman gabardhe laa tushtahaa masalan baan la ishtahaynayn na in lasoo saaraa xuduurkeedaa la suneeyey oo min anisaa'i haweenka ah bikayri diibin lasoo saaro walaa diinatin wa yugrahu waxaa la kahday xuduurkii yugrahu lxuduur baa la kahday limushtahaatin baa loo kahday gabadhii mujtahada ahayd safka inay soo gasho ay ragga soo dhex gasho karaahiya u tahay laakiin xuduurkaa guud ee halkaa guud oo banaanka ay yimaadaan oy ducada wax ka aaminsadaan kaas wakaa wa yumkinu dheh wa an yumakina inuu arooriyeysto ama inuu hiiraysto ama inuu jarmaadaan la sunneeyey bacda alfajri fajriga dhalashadiisa bacdigiis inuu ciidda u jarmaadaa sunnaa maashiya alxaalu yahay kii lagu leeyahay waan yarjaca inuu noqdo masalba fii kayri dariiqihi waddadii horew qaaday midaan ahayn inuu ku soo noqdaa la sunnay waan yataakhira alimaamu imaamku inuu dibdhigaa sunnaa inuu dibdhaco ilaa wakti salaaddii laga gaaro ousan majliska horey usoo xaadirine marka salaada la tukanhayo oo hadday tahay fidrigiina labada saaca masalaba saddexda saaca hadday udxadii tahana labada saaca inuu dibdhacaa sunnaa waan yataakhira alimaamu imaamkii ilaa wakti salaati baa sunnaa waan yunaadaa in loo naadiyo lahaa salaadii lahaa ciiddiina iyo walilkusuufi madoobaadkii iyo walilistisqaa'i rowdoontii asalaatu jaamicatun baa sunna asalaatu salaadii jaamicatun mid kulminaysa weeye loo naadiyo ama asalaata jaamicatan ayana waa iska saxiix saddexda masalba intaasu ciraabood baa ku banaan labada jumle baa isla gudo labadabaa isla nasbiso tan hore gudo tan dambe nasbiso tan hore masalba nasbiso tan dambe gudo intuu waa iska wada banaan tahay marka maxaa tidhahdaa wayunaadaa waa la naadin lahaa jumcadii iyo walilkusuufi cadceed madoobaadkii cadceed iyo qoraxd midkood madoobaaday cadceedda iyo waxaad leedahay dayax midkood madoobaaday iyo walil istisqaa'i roobdant roobdoontii asalaatu jaamicatun baa loo naadin asalaatu salaadii jaamicatun mid kulminaysa weeye ama asalaata salaadii ilzimu salaata salaada laazima ama uxduru salaata salaada soo xaadira jaamicatan xaalay tahay tii jamcinaysa salaadii wahiya de hiya ciidu ragcataane laba ragcadood weeye yukabiru wuu kibaara fi lulaa bacdala istiftaaxi istiftaaxa bacdigiis iyo wa qabla tacawudi cawdi bilaysiga horteed bow sabca takbiiraatin kibaaran laba waxaad leedahay masalaba ragcataani weeye yukabiru imaamkii fi lulaa ragcadda hore bacdala istiftaaxi wajahtu wajhi liladii intii ou yidhi bacdigeed wa qabla tacawudi acuudu bilaahina horteeda yow sabca takbiiraatin kibaaran horead ku soo martay takbiirtan ciidda salaada markaad xirato ducawliftitaaxi baad la imaan acuudu billaahi intaada odhan baad kibaaran markaad kibaarta dhammayso yaad acuudu billaahi markaas leedahay oo ilaa tacawudka qiradaa iskale markas asoo waa inuu qirada ku dabaniman yahay marka kibaartu bayna tacawud walistiftaax weeye sabca takbiiraatin bau kibaaran ragcada hore wa fi haaniyatina ragcadda labaadna qabla tacawudi acuudu billaahi saho horteed bow khamsan kibaaran hayaa hamsada oo kayra takbiirati alqiyaami qiyaamka kibaartiisii kayrkeeda shan kibaarood yaad qabla tacawud ragcadda labaadna kibaaran inta masalanba shantaas oo takbiiratulqiyaamkii aan ka mid ahay markaad istaagaysa allah akbar baad ku istaagtay soo maaha taa kuma jirto shan kale waa inaad la timaado wa fi haaniyati ragcadda labaad yukabiru wow kibaaran qabla tacawudi acuudu billaahida horteed bow khamsa kibaaran khamsada oo kayra takbiirati alqiyaami qiyaamka kibaartiisii kayrkeeda yarfacu wou kor yeelin fiihaa kibaarta fiigeeda alyadayni labada gacmood allahu akbar buu odhan labada masalaba gacmood buu kor yeelhayaa haddaad masalaba dhowdhowaanta isku dhowdhowdahay salaada taxarukaadkeedii waxba udhibi mayso waa mashruuc madluub weeye laakiin waxaa wanaagsan si aad u kala fasliso allahu akbar subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar inaad saas tidhaahdo ood intaa laba kasta u dhex geliso yaa sunnaa wayadkuru llaha waa amka asagaa kuu sheegay ilaahay bou xusin tacaala shaanuhuye baynahunna dhexdooda kibaaraha dhexdooda yow xusin bian yaquula waa inuu yidhaahdo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar bayna kulli takbiiratayni laba kibaaroodoo kasta dhexdooda ayaad adkaartaas akrinaysaa markaas waxaa kaa baahaya xidhiirkii rafcigaaga allahu akbar allahu akbar aad gacmahaad baa qaadi lahayd yaa meesha ka baxaaya oo kala go-ahaya wayadkuru llaha tacaala baynahuna dheh kibaarta dhexdeeda ilaahay buu xusaaya wayadacu lyumnaa midigtiibow cala lyusraa dejin walow taraka haddou ka tago adtakbiira kibaartiibuu ka tegey toddobadii hore ama shantii dambe ow zaada fiihi wow ziyaadiyado tii horeno intiibaa toddobadii baad ka badisay tii dambena shantii baad ka badisay lam yasud lisahwi waa haya oo sujuudu sahwi u sujuudi mahaya dheh ee walow nafiyahu kibaartii haddou halmaamo oo washaraca u gudagalo fi tacawudi acuudu billaahigii faatad eh kibaartii way tagtay kibaartii waad halmaantay tacawudkii baad gudagashay tadaarug ma leh sunada aan tadaaruga lahayn ayay ka mid tahay waxay la mid tahay ducaaluliftitaaxi tacawudkay la mid tahay ducaaluliftitaaxa haddaad ka tagto ood acuudu billaahi mar bilowda uma noqon kartid uma noqonaysid madluum ahayn aad u noqoto acuudu billaahi baad ka tagtayoo qiradii faatixadii baad bilowday u noqon maysid madluum ahayn aad u noqoto marka sunada aan tadaaruga lahayn ayay ka mid tahay tii oo kale weeye nasiyahu kibaartii haddau halmaamo oo washaraca fi tacawudi acuudu billaahi gawgula galo faata dheh takbiirkii waa tegey faata takbiiru takbiirkii waa tegey wayagra'una wa akrida fi lula ragcadda horeo ciidda qaaf suuratu qaaf buu ku akrin wa fi haaniyati midda labaadna iqtarib bau ku iyo ku akrin iqtarabati saacatu washaqa lqamru weeye marka waxaad leedahay ragcadda hore qaaf baa sunaa inaad ku akrido midda labaadna iqtarib waishaa hadduu doono qaraa wau akrin midda hore sabixisma rabbika alaclaa waalkaashiyati masalanba wa fi haaniyatina suuratu lkaashiya buu ku akrin altaa ka xadiid labadaasa haddaad rabtana ku akrin uma yakdubu khudba akrina bacdaha bacdan waxaad leedahay ragcatayni bow khudbatayni laba khudbadood akrin khudbataynka oo kaljumcati jumcadii oo kale ah khudbadii jumcada oo kale arkaantii iyo nidaamkii iyo waxaasoo dhan kala mid ah ayuu akrin laakiin kibaar iyo waba waxbaa u kala bedbedelano oo kuu sheegin uma yakdubu wou khudba akrinayn masalan ba bacdaha bacda ragcatayni labada ragcadood bacdigood khudbatayni bau akrin laba khudbadood khudbataynka oo kaljumcati jumcadii oo kale ah wayaftatixu wuu furfuranayaa waatan waxay ku kala bedelaayeen bilulaa midda hore nadman sunanimo bitisci takbiiraatin buu ku furfuran kibaaryaal sagaala iyo tanooro ku furfuran marka aad tanooro bilaabaysid allaahu akbar allahu oo sagaal goora yaftatixu bilulaa ragcadda masalada khudbada hore nadman sunanimo bitisci takbiir nadman wuxuu ku leeyahay inaysan farad ahayn oo isaga ka tegi kartid shardi inaysan ahayn khudbada buu ku tusin bitisci takbiiraatin bou ku furfuran wahaaniyati wa bihaaniyati midda labaadna bisabcin bou ku furfuran toddoba labadooda saasay kala leeyihiin salaada iyo ayagaa dadka isaga dhehmoo salaada tan hore waa toddoba toddobana waa shan khudbadana tan hore waa sagaal toddobana waa shan waa toddoba saas weeye toddoba waa toddoba tan horena waa sagaal khudbada salaadana tan hore waa toddoba toddobana waa shan walow khadaba dheh haddau khudba akriyo qaacida xaaloo yahay kaasa waa bannaan yahay oo waa waxyaabay uga duwan tahay buu leeyahay jumcadii waa iska bannaan tahay a marka maxaa yeelay waa sunno sideedaba oo dee salaaduna waa sunno ayana waa sunno sunnaduna fadhi way iskaga bannaan tahay waa soo maaha salaada lafteeda yaa fadhiga ku bannaan saas weeyaan watakbiiru kibaartii mursalun mid la sii daayey iyo wa muqayadun mid la qayday weeye kibaarta ciidu qayb waa mursal oo way iska sii daysan tahay meel walbaa lagu kibaaranaya qaybuna waa muqayad oo salaadaha dabadooda keliya yaa la kibaaran karaa labadaasay u qaybsan tahay watakbiiru mursalun mid iska sii daysan oo dariiq iyo guri iyo meel walba lagu kibaaran iyo wa muqayadun mid qaydanoo salaada dabadeeda keliya la kibaaran fal mursalu marka mursal huwa maa baa la yidhaahdaa laa yataqayadu aan qaydmin bixaalin xaalana aan ku qaydmin bal ee fi lmasaajidi lagu kibaaran wa fi lmanaasili guryaha lagu kibaaran wa fi duruqi dariiqyaalka lagu kibaaran weeye yusanu dheh waxaa la sunneeyey fil ciidayni baa la sunneeyey labada ciidood min guruubi shamsi laga bilaabo cadceedda dhiciddeeda laylatayalciidayni labada ciidood labadooda habeenay dhacdo ilaa an yuxrima alimaamu imaamku intuu ka xarmada laga gaaro bisalaati lciidi salaada ciidda imaamku ilaa uu ka gelahayo laga gaaro eeg wuxuu ku yidhi falmursal midda aan meel ku qaydnayn eed mar walba kibaaranayso huwa maa baa la yidhahdaa wahuwa masalaba maa weeye dheh falmursalu mursal wahuwa maa laa yataqayadu bixaalin xaalada waxaan ku qaydnayn weeye bal ee fi lmasaajidi lagu kibaaran weeye masaajida fiigeeda iyo wa fi lmanaasili guryihii iyo wa fi duruqiye yusanu waxaa la suneeyey yusanu waxaa la suneeyey fi lciidayni labada ciidood min guruubi shamsi laga soo bilaabaa la suneeyey mursalkii falmursalu mursalkii yusanu fi lciidayni baa la suneeyey labada ciidood min guruubi shamsi laga bilaabaa la suneeyey cadceedda dhiciddeedii laylatayal ciidayni ay dhacdo labada ciidood labadooda habeen ay dhacdo ilaa an yuxrima alimaamu imaamku intuu ka xarmado bisalaatilciidi laga gaaro waa mursal masaajid iyo guri iyo dariiq iyo meel kastaba waa lagu wada hayaa waa shicaar waa la gartay waalmuqayadu muqayadna huwa maa baa la yidhaahdaa yuutaa lala yimaado caqiba salawaati baa la yidhaahdaaye yusanu wlmuqayad muqayad huwa muqayad mamaa baa la yidhahda yuutaa lala yimaado bihi muqayadka caqiba salawaati salaadaha dabadoodee yusanu fi naxri naxriga fiigiisaa la sunneeyey faqadoo qura ciidu naxriga keliyaa leh ilaa midda kale goormay ku dhashay ko bilaabatay guruubu shamsigii salaada imaamku markauba ka baxo midda la yidhaha fidriga kibaar damba ma jirto midda kibaartalow oo muqayad kalow waa naxriga weliba naxrigu wuxuu la sii dheer yahay mideedaan mulaq ah oo hadda aan soo marray horta mulaq iyo muqayad waxa u kala farqi ah mid kasta salaada dabadeeda waa la kibaaran oo ilaa hadda waa kule fi lmasaajidi baa lagu kibaaran wa fi lmanaazili wa fi duruqi salaada dabadeed mid walba waad kibaaranaysaa laakiin midda mursalkaa bacda alkibaar baad kibaaran marka hore adkaartii baad akrisan waa ku habeenada ciiddaa midda ah adkaartii baad akrisan markaad adkaarta dhamaysa kabacdi oo ducaysato yaad wadaysaa muqayadka adkaarta iyadaa laga hormarinhaya oo assalaamu calaykum marka la yidhahdo muqayadkaa la bilaabay labadoo saas u kala duwan yihiin marka waxaa weliba la yidhaahdaa ciidu naxriga habeenkiisa qoraxdu markay dhacdo ilaa masalan baa imaamku salaada ka galo waa mudla waa mursal soo ma ahan mursalka muqayad baa u xigoo adkaarta iyadaa laga hormarin baa laleeyahay weliba oo waana mursal waana muqayad taas waa mursal oo duruuqda iyo manaasisha iyo meel walba waa lagu kibaaran wejna waa ka muqayadoo adkaarta iyadaa laga hormarinaya midda ciidu naxriga laakiin ciidulfidriga waa saas waxa weeye adkaarta dabadeeda baad kibaaranaysaa muqayadka iyo mudlaqa yay taas kala qaybisaa marka yusanu dheh muqayadkii fi lciidayni fi lciidi yusanu dheh maxaad maxuu yidhi fi naxri baa la kahday faqadoo qur yaa yaa yaa la sunnayey wlmuqayad muqawy muqayad huwa muqayad maa baa la yidhaha yuutaa lala yimaado bihi maa masalaba muqayadka caqiba salawaati salaadaha dabadooda waxa lala yimaadaa la yidhaahdaaye yusanu dheh fi naxri baa la suneeyey dhuundhowga ciiddiis ciidu naxriga waa midda la yidhahdo masalaba udxiyada faqadoo qura min salaati duhri naxri laga bilaabo maalinta ciidda duhurkiisa salaadiisa laga bilaabo ilaa salaati subxi aakhiri tashriiqi hilbawaradka ugu maalinta u dambaysa subxigiisa laga gaaro wahuwa aakhiru tashriiqu raabiculciidi ciidda kala afreeyo weeye maalinka ciidda maalinka ka afara ciidda iyo saddex ayaamu tashriiqa soo maaha ciid kow laba saddex afar soo maaha maalinka raabica ciidda ka abuu noqon haya wa huwa masalaba aakhiru tashriiquna raabiculciidi ciidda kala afreeyo weeye marka